magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa laga sameeyey olol nadaafadeed oo saro loogu qaadaya bilicda magaaladaasi ololahan ayaa waxaa iska kaashanaya dowlada hoose ee magaalada hargeysa iyo qaar kamida bulshada maamulkaasi maayar ku-xigeenka caasimada hargeysa mudane qadar maxamed cumar ayaa ka waramaya ololahan waa ololihii fartan iyo sagaalaad intii ololahu uu socday dowladda hoose ay qaado si xidhiidha waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaweynaha dowladda hoose hargeysa dadweynaha reer hargeysa iyo qof kastaoo ka qayb qaata ololaha nadaafadda maanta waa maalin khamiisa ololaha caasimadda meelo fara badan iyo degmooyin kala duwan ayaa laga galay ooy goobtan aan ku sugannahay iyo goobo kale oo mas-uuliyiintii dowladda hoose ay ku sugan yihiin ay joogaan halkan aynu ku sugannahay sidii guddoomiyayaasha ay tilmaameen cabasho fara badan ayaa baryahan ka soo yeedhaysay geedkaa garawaaga horaa dowladda hoose halkaa ay u bannaysay haddana geedkan garawaaga wax weeyaan waa dhibaato isla markaaba waa geed markaaba soo baxaya dhulkiina xidhaya oo qarinaya oo markaa amni darro sababaya xaafaddan halkan aynu ku sugannahay waxaa u dhow saldhigga daloodho dhinacan kalena waxaa uga dhow oo iminka socda saldhig weyn oo loogu tala galay inuu eriyadan oo dhan u adeego ayaa isaguna shaqadiisu socotaa ilahay idinkii markuu dhammaadana xaafaddu amnigeedu u sugnaan doonaa wixii amni darre sababayeyna waa taas saaka dowladda hoose ay suulisay oo ay ka bannaysay oo ay ka dhammaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaweynaha dowladda hoose hargeysa ee dadweynihii cabashada muujiyena waxaannu leenahay cabashadiinnii wataa dowladdiinnii ka soo jawaabtay oo jawaab deg dega oo idinkaa helay idinkana waxaan idinka rajaynaynaa insha allah inaad amni iyo xasilooni aad ku noolaan doontaan insha allah biidnillahi kariim ololahan oo ay markasta iska kaashadaan bulshada magaalada hargeysa iyo dowladda hoose ee magaaladaasi ayaa la sameeyaa bil kasto oo ay khamiis u dambaysa waxaana ololahan uu noqday kii afartan iyo sagaalaad